Waa hagaag dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan iyo si walba maqalka warbaahinteeda kusoo gaarayo waxaan idin leenahay Ramadaan Mubaarak iminkan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka tartan aqooneedka Andalus sanada kun afar boqol lix iyo afartan hijri oo sanadan aad ka wada dhageysanaysaan warbaahinada islaamiga ee kalaha Andalus iyo Alfurqaan
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan waa isniin taariikhdan ay ku beegan tahay saddexda bisha sagaalaad ee ramadaan sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri waa barnaamij xambaarsan aqoon aad u xiise badan kaasoo dhiirigelinaya iswadaarsiga aqoonta isku soo dhowaanshaha walaalnimo iyo kobcinta garaadka ee bulshadeenna tartankan ugu horrayn waxa uu fursad u yahay dhallinyarada iyo aqoon-yahanada si ay u muujiyaan kartidooda cilmiyeed islamarkaana uga faa'iidaystaan aqoon wadaagga bulshada dhexdeeda waxaa sannadkan tartan aqooneedka andalus ee bisha ramadaan ka qaybgelaya koo iyo toban majmuuco oo ka kala socda wilaayaadka islaamiga dalka kuwaas oo kale ah banaadir shabeellada hoose shabeellada dhexe jubbada dhexe jubbada hoose gedo baay bakool hiiraan galgaduud iyo wilaayada islaamiga ee mudug balse caawa waxaa miiskay mikrofoonka andalus ku tartami doona shanta majmuuco ee ku jira ba kuwaasoo matalaya wilaayaadka islaamiga gedo galgaduud shabeellada dhexe jubbada dhexe iyo wilaayada islaamiga ee baay waxaan filayaa inay diyaargaroobeen dhammaan tartamayaasha caawa ka qaybgelaya barnaamijka waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga iyo barta aan ku leenahay life streamka halka dhegaystayaasheena kale ay nagala socon karaan xarumaha idaacadda islaamiga alfurqaan ee wilaayaadka ku soo dhowaada mar kale tartan aqooneedka andalus waa hagaag dhegaystayaal markan barnaamijkeena ayaan gudageli doonnaa insha allahu tacaalaa balse waxaan ogeysiinaynaa majmuucaadka ka qaybgelaya barnaamijka in ay ilaaliyaan xiriirka iyo meelaha lagala socon lahaa haddii ay jiraan majmuucaad qadkooda uu maqan yahayn in teleefanada insha allahu tacala ay la socdaan si barnaamijka aan u gudagalno insha allahu tacaala markan waxaa horteeda yaalla shan warqadood oo ay ku qoran yihiin magacyada shanta majmuuco ee ka socda wilaayaadka islaamiga ah ee caawa ka qaybgelaya barnaamijka waxaan eegi doonnaa insha allahu tacaala majmuucada ugu horeysa ee caawa lagu bilaabi doono barnaamijka tartan aqooneedka andalus ee bisha barakeysan ee ramadaan warqadda ugu horeysa ee gacanteeda ku soo dhacday waa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee gedo waa hagaag dhegeystayaal markan waxaan soo dhoweynayaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo oo nasiib u yeeshay in lagu daafuro barnaamijka caawa insha allahu tacaala assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo soo dhowaada
wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu waa dhowna majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo nambarada kow ilaa iyo shar mid ka qabsada insha allah
lambarka saddexaad ee barnaamijka nambarka saddexaad ee barnaamijka mucaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo
assalaamu calaykum majmuucada wilaayada islaamiga gado mar kale sidee noo maqashaan
xoolaha u hooseeya codka haye waayahay hadda sidee noo maqashaan waa fiican waa fiican haye waayahay waxaad qabsateen lambarka saddexaad ee barnaamijka oo ay ku jiraan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horeysa waxay leedahay udkur halaathatan min aldawaa'ifi allatii khaalafat ahla asunnati waljamaacati fii baabi asifaat udkur halaathatan min aldawaa'ifi allatii khaalafat ahla asunnati waljamaacati fii baabi asifaat waan filayaa inaad garateen ood ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah
haddii aan isku dayo jawaabta waa alashaaciratu waljahriyatu walmuctazila
mar kale ku celiya
waa alashaaciratu waljahriyatu walmuctazila
haddaba su-aashii ugu horeysay ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo jawaabta ay bixiyeen guddigan ku celinaya insha allah tacaala ayaa alustaad abu ibraahim بسم الله الرحمن الرحيم Een, tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah gedo oo su-aashoodii ugu horreysay caawa la weydiiyey su-aashaasi oo macniheegu ahayd waxaad sheegtaan saddex ka mida dawaa'ifta ahlu sunnaha ku khilaaftay baabka sifaadka waxay ku jawaabeen sh- al-ashaacira iyo almuctasila iyo aljahmiya waa jawaab sax ah sidaasi daraaddeed majmuucada gado waxa ay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo markanna waxaan eegi doonaa majmuucada labaad ee ka qaybgelaysa barnaamijka tartan aqooneedka insha allahu tacaala warqadda gacanteeda kusoo dhacday waa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe
طول عمري مع شيخنا أملا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنهدي دوما أولا لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعرا لننطلق إلى العلا لنهدي دوما أولا لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعرا فينشر
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha hore ee barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan ayaan ku guda jirnaa markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada
wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waa dhownahay haye nambarada kow ilaa iyo shan mid ka qabsada insha allah
nambarka labaad aan qabsanay nambarka labaad ee barnaamijka iyo su-aasha ku xusan ay macad
mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada shabeellaha dhexe sidee noo maqashaan
wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu hadku waa aada u lisaa
haye waayahay waan ku daraynaa hadda sidee noo maqashaan
si fiican
haye waxaad qabsateen lambarka labaad ee barnaamijka oo ay ku jiraan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha idinkugu horeysa waxay leedahay ahlu sunnati waljamaacati wasadun fii baabi afcaali illaahi bayna firqatayni min firaqi dalaali udkurhumaa ahlu sunnati waljamaacati wasadun fii baabi afcaali illaahi bayna firqatayni min firaqi dalaali udkurhumaa waan filayaa majmuucada shabeellaha dhexe inaad garateen oo aad kasoo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe jawaabta
waa tahay su-aasha jawaabteeda haddii aan isku dayno waa bayna almuctazila waljabariy
mar kale ku celiya
jawaabta haddii aan isku dayno waa bayna almuctazila waljabariya
haddaba su-aashii la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe jawaabta ay bixiyeen guddigan ku celinaya insha allah tacaala ya alustaad abu ibraahim
Een, tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe su-aashoodii koowaad ee caawa ugu horreysay oo ka imanaysay dhanka caqiidada ahlusunna waljamaaca waxay u dhexeeyaan min baabi ilafcaal laba firqo oo firaqda daalla ah ka mid ah sheegaa la weydiiyey waxay ku jawaabeen markaa waa jabriya muctasila waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed majmuucada shabeellaha dhexe waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe markanna waxaan eegi doonaa majmuucada xigta ee barnaamijka ka qayb qaadan doonta insha allahu tacaala waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe كل من سار بجد وصلاة انظروا لنحلة تكفر دوما ثقلا ثم انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنبات ونحلة أقسمتا وتعمدا انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنبات ونحلة أقسمتا وتعمدا لم يحل لنا بأن نكسب منها الحيلا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا
waa hagaag dhegeystayaal weli tartan aqooneedka ayaan ku guda jirnaa iyo dhinacii majmuucaadka markan waxaan soo dhoweynayaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ودولة majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe nambarada kow ilaa shan mid ka qabsada insha allah
لمبركان nambarka shanaad ee barnaamijka imcad
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada shabeellaha dhexe majmuucada jubbada dhexe sidee noo maqashaan
عدتنا
haye waayahay mar kale sidee noo maqashaan
حتى وادي المغلق
adiga ayuu codkaaga inuu hoseeyaan u malaynayaa wuxuu guddiga kaa codsanayaa inaa codka kor u qaado si hadhow jawaabtaada si fasiixa loogu maqlo waxaad qabsateen lambarka shanaad waxaana ku jira ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha idinkugu horeysa caawa waxay leedahay min asmaa'i shiicati alqadiimati alkhashabiyatu falimaada sumuu bihaada min asmaa'i shiicati alqadiimati alkhashabiyatu falimaada sumuu bihaada waan filayaa inaad garateen waad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe daqiiqadii marka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe jawaabta tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe jawaabta لأنهم كانوا يقاتلون بالقسم
mar kale ku celi لأنهم كانوا يقاتلون بالقسم عندما نصر أبا حنيفة
haddaba su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe jawaabta ay bixiyeen guddigan ku celinaya insha allahu tacaala ya alustaad abu ibraahim
su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga jubbada dhexe oo ahay su-aashoodii ugu horreysay waxaa la weydiiyey magacyada shiicadii hore waxaa ka mid ahaa alkhashabiya maxaa markaa loogu magacaabay waxay ku dagaalami jireen bay idhahdeen khashab waa jawaab sax ah sidaasi daraaddeed majmuucada jubbada dhexe waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe markanna waxaan eegi doonaa majmuucada xigta ee gacanteeda ku soo dhacda waa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee bay
فالكون شاء الإله أن يكون معملا والمرء طول عمره مع شيخ أملا والمرء طول عمره مع شيخ أملا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنهدي دوما أولا لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعلا لننطلق إلى العلا لنهدي دوما أولا لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعلا waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هو الليلة majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bay nambarada mid ka qabsada insha allah
لمبرك كواد يا برنامج إن شاء الله nambarka koowaad ee barnaamijka hay mucaad
assalaamu calaykum majmuucada bay sidee noo maqashaan
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سسعا
iyo haddii aad si fiican noo maqashaan sua- waxaad qabsateen lambarka koowaad ee barnaamijka oo ay ku jiraan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horeysa si fiican dhagaha uu fura su-aasha idinkugu horeysa waxay leedahay almurji'atu khamsu dawaa'ifa almashhuuru minhaa arbacatun famaa hiya almurji'atu khamsu dawaa'ifa almashhuuru minhaa arbacatun famaa hiya waan filayaa inaad garateen waad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bay daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bay daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bay jawaabta
ال اليو اليونسية
haye
العيدية
haye
الغسانية
mar kale ku celiya
اليونس اليونسية العيدية الغسانية
haye أي قلب ضمه صدق بشوق أي هم ينجلي عند الشروق أي حزن لننطلق إلى العلا إلى العلا لنهدي دوما أولا وأولا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنعلوم نهتدي بها مشاعلا لنطلب علومنا
waa hagaag dhegeystayaal haddaba su-aashii la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bay jawaabta ay bixeen guddigan ku celina insha allah tacaala yaal ustaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee baay oo ahayd su-aashoodii koowaad su-aashoodii koowaad oo ahayd murjicadu waa shan daa'ifo afar ka mida kuwa mashhuurka ah sheeg ayaa la weydiiyey waxay ka bixiyeen jawaab aan sax ahayn
waa hagaag markan waxaan soo gelin doonaa majmuucada shanaad ee ugu dambeysa waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee galgaduud
هيا انشروا معارفا هيا انشروا فضائلا وأظهروا تفوقا واشتهروا بين الملا فكل من سار بجد وصلاة كيف سقتنا عسلا فنبات ونحلة أقسمتا أن تعملا انظروا لنملة كيف سقتنا عسلا فنبات ونحلة أقسمتا أن تعملا لم يحل لنا بأن نكسب من أهلينا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا فنملة ونحلة أقسمتا أن تعملا ألم يحل لنا بأن نكسب منها waa hagaag dhegeystayaal markan waxaan soo dhoweynayaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ودولة
majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud nambarka ugu dambeeya ayaad leedihin insha allahu tacala himcad
assalaamu calaykum majmuucada wilaayada galgaduud sidee noo maqashaan haye guddiga wuxuu idinka codsanayaa in aad taleefanka ka dhegaysataan oo aad oo aadan dhegaysanina aaladda kale waxaad qabsateen lambarka afaraad oo ay ku jiraan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horeysana si fiican dhagaha ugu fura su-aasha idinkugu horeysa waxay leedahay udkur halaathatan min cibaaraati salafi cinda tacriifi aliimaan udkur halaathatan min cibaaraati salafi cinda tacriifi aliimaan waan filayaa majmuucada galgaduud inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud jawaabta tartamayaasha
الإيمان قول وعمل
haye
يزيد وينقص الإيمان قول وفعل
haye mar kale ku celiy الإيمان قول وعمل الإيمان قول وعمل واعتقاد ضمه صدق بشوقي أي هم ينجلي عند شروق أي حزن يتوارى يتلاشى يتولى عند إيماض البروق إنه القرآن يثرينا بهاء ويبث الروح في كل خفوق ينعش الأجواء يحيي كل قلب صادق للخير يا حياه يتوقي
لننطلق إلى العلا إلى العلا لنأتي دوما أولا أولا لننطلق لننطلق
waa hagaag dhegeystayaal haddaba su-aashii la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud jawaabta ay bixiyeen guddigan ku celinaya insha allah tacala ee alustaad abu ibraahim
su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo ahayd waxaad sheegtaan saddex ka mid a cibaaraadkii salafka ee tacriif al iimaan iyagoo bilaabay ayaa wakhtigu ka dhacay
الإله أن يكون معملا
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dhexe ee barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan ayaan isla soo gaarnay oo sanadkan ay ku baratamayaan ilaa iyo koo iyo toban majmuuco oo ka kala socda wilayaadka islaamiga dalka kuwaas oo kale ah banaadir shabeellada hoose shabeellada dhexe jubbada dhexe jubbada hoose gedo baay bakool hiiraan galgaduud iyo wilaayada islaamiga ee mudug balse caawa waxaa hardamaya majmuucaadka ba oo ay ku jiraan wilaayaadka islaamiga gedo galgaduud shabeellada dhexe jubbada dhexe iyo wilaayada islaamiga ee baay qaybihii dhexe ee barnaamijkan waan isla soo gaarin dhegeystayaal markan xubintii dhextaalka insha allahu tacaala waxaan soo dhoweynayaa al-ustaad abuu saciid azeylici wuxuuna kelimadiisa caawa ay ku wajahan tahay insha allahu tacaala xusnul quluq dhegeysi wanaagsan insha allahu tacaala
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أو إن شاء الله تعالى كلمة ديني وحنكدقان هنا حسن الخلق ودبعاد وناكسن saddex xadiid oo axaadiida rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaan isxusuusinaynaa inagoo ilaahay ka rajaynaynaa kuwii ku sifooway ilaahay inuu naga dhigo xadiidka koowaad nabillaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay akmalu lmu'miniina iimaanan axsanuhum khuluqa mu'miniinta kuwa ugu dhammaystirka badan iimaanka waa kuwa u akhlaaqda wanaagsan waaye taasoo laga qaadanaya haddii qofka akhlaaqdiisa ay wanaagsan tahay alkhuluqu alxasan inuu iimaanku ka mid yahay xadiidka labaad wuxuu rasuulka tilmaamay calayhi salaatu wasalaam akhlaaqda wanaagsan inay buuxin karto acmaal kaleeto fara badan qofkuu ka caajisay nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam ina almu'mina layudriku bixusni khuluqih darajata asaa'imi alqaa'im qofka mu'minka ah wuxuu gaaraa akhlaaqdiis wanaagsan sababteeda wuxuu ku gaaraa qofka salaatuleylka badan soonka sunnada badan ayaa qof qiyaamuleyl aan lahayn oo salaatuleyl aan lahayn iyo soon badan sunno aan lahayn ayaa bixusni khuluqii ilaahay darajadaas uu ku gaarsiinaya xadiidka saddexaad abu hureyra ayaa rasuulka wuxuu leey abu hureyra su-ila rasuulullaahi sala allahu alayhi wasalam waxaa la weydiiyey can akthari maa yudkhilu annaasa aljanna waxa ugu badan dadka jannada geeya ayaa rasuulka la weydiiyey sala allahu alayhi wasalam markaase rasuulku wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam taqwa allah wa xusnu lkhuluq akharu maa yudkhilu annaasa aljanna taqwa allah wa xusnu lkhuluq waxa ugu badan oo dadka jannada ilaahay geeya waa alla ka cabsi iyo akhlaaqda wanaagsan waaye markaan saas darteed naftay iyo walaalaha dhammaan waxaan ku boorinayaa qofka inuu ku sifoowo xusnulkhuluq xusnulkhuluq iyo cilmi hadday isku darsamaan dadkiisa khayr fara badan ayaa loo rajaynaya qaala shaaciru idaa ma alcilmu laabasa xusna khuluqin farajil liahlihi khayran kathiira haddii xusnulkhuluq iyo cilmi isku darsamaan dadkiisa khayr fara badan u rajay hadda markaan xusnulkhuluq maxaa la dhihi kara alimaamu tirmidi raximahu llahu tacaala kitaabkiisa jaamicu tirmidi wuxuu ka wariyey alimaam cabdulaahi bnulmubaarak raximahu llahu tacaala ayaa wuxuu ku tacriifiyey xusnulkhuluq saddex arrimood arrinta koowaad wuxuu yidhi talaaqatul wejhi qofka wejigiisa inuu furan yahay walaalkiis markuu la kulmo inuu isagoo dhoola caddaynaya uu salaamo arrinta labaad wuxuu yidhi badlulmacruuf wanaagga walaalaha inaad siiso hadday maal tahay hadday cilmi tahay hadday talo tahay wax alaal wixii aad is leedahay walaalaha way ku intifaaci karaan oo adigna culeys aan kugu ahayno inaad bixiso waay arrintii saddexaad waa kaful adaa dhibkaagi iyo shartaadii dadka inaad ka ceshato afkaagii dadka ha ku dhibin gacmahaagii dadka ha ku dhibin saddexdaas culimmada qaarkood ayaa waxay raaciyeen arrin afaraad oo ah ixtimaalul adaa markii aad wejigaagi walaalahaad u furtay macruufkaadii aad gaarsiisay dhibkaagii aad ka ceshatay ayaa waxaa laga yaabaa dadka qaarkood dhibkooda inuu kusoo gaaro waayo dadka bashar waaye malaa'ig ma ahan macsuumiinna ma ahan marka waxaa lagaa rabaa inaad dulqaad aad yeelato dhibkoodii aad ka sabarto iska cafiso aad saamaxdo afartaas qofkii ilaahay siiya wejigiisa waa furan yahay wanaagiisa gacantiisa khayrka waa la helayaa taladiisa waa la helayaa cilmigiisa waa la helayaa xooggiisa dadka muslimiinta kama xakranayo shartiisana waa lagana badbaaday almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadihi carabkiisana dadka kuma dhibo gacantiisana dadka kuma dhibo haddii xoogaha dhibkaaga gaarana waa u dulqaadan karaa haddii qofka intaas ku sifoobo wuxuu ku sifooway as- al- alxusnu alkhuluq oo ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisa ku ammaanay wa innaka lacalaa khuluqin cadiim intaa dhanna qof wuxuu ku gaari karaa qur-aanka ilaahay subxaanahu watacaala inuu raaraaco micnihiisa uu barto ku camal falo acisha markii la weydiiyey radia allahu tacaala canha nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhaqankiisa waxay tiri kaana khuluquhu alqur'aan markaan qur'aanka aan barano jacalana allahu min ahli alqur'aan hada wasala calaa nabiyina muxamed wacala alihi wasaxbi ajmaciin waa hagaag dhegeystayaal waxaad wada dhegeysateen kelimadii qayimka ahayd ee sheekha uu kaga hadlayay xusnulquluq waxaad naga dhegeysaneysaan dhammaan xarumaha alandalus ee wilayaadka islaamiga ah iyo barteena live streamka halka dhegeystayaashani kale naga dhegeysan karaan xarumaha idaacadda islaamiga ee alfurqaan markan waxaan dib ugu laaban doonaa qeybaha tartamayaasha oo ay caawa ku tartamayaan majmuucadaba oo ay ku jiraan wilayaadka islaamiga gedo galgaduud shabeellada dhexe jubbada dhexe iyo wilaayada islaamiga ee baay ugu horeyna waxaan soo gelin doonaa insha allahu tacaala majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo رعاك فوقا كل الورى لننطلق إلى العلا لنهدي دوما أولا لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعرا لننطلق waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ودونا
haye majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo su-aashiina ugu dambeysay macad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada gedo mar kale sidee noo maqashaan
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قدك والله وصية aye waan ku daraynaa haatan sidee noo maqashaan
في عنها وفي عنها haye waayahay waxaa nambarkiinnii aada haddaaya qabsateen oo ah nambarka saddexaad ee barnaamijka su-aashiisa ugu dambeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha idinkugu dambeysa waxay leedahay man hum banuu qaylata walimaada summuu bihaadaa man hum banuu qaylata walimaada summuu bihaadaa waan filayaa majmuucada gado inaad garateen oo aad kasoo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah
عابي قيلة واحد لهم عابي وأيكم بأيام أيامكم
ku celiyey mar kale
وأوفي خبرت وحنا نظم عابي بنو قيلة هو هو كريم من هذه الجرائم
haddaba su-aashii labaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo jawaabta ay bixiyeen guddigan ku celinaya insha allahu tacaala iyo al ustaad abu ibraahim
su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo oo ahayd su-aashoodii labaad macnaheeduna ay ahayd yaa waaye banu qayla maxaana loogu magacaabay waxay sheegeen waxay yidhaahdeen ay ku jawaabeen waa awsiya khasraj Een, sababta loogu magacaabayna waa mid ka mid a hooyooyinkoogii hore jadooyinkoogii hore waa jawaab sax ah sidaasi daraaddeed majmuucada gado waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo markanna waxaan soo gelin doonaa insha allahu tacaala majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe
لننطلق إلى العلا لنهدي دوما أولا لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعرا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والمرء طول عمره مع سيحيا أملا والمرء طول عمره مع سيحيا أملا لننطلق
waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ودونا
haye mucaad majmuucada tartamaha shabeellada dhexe majmuucada shabeellaha dhexe mar kale sidee noo maqashaan
si wanaagsan
haye su-aashiina labaad si fiican dhagaha ugu fura su-aashiina labaad waxay leedahay man istakhlafa arasuulu sala allahu calayhi wasalama cala almadiinati cinda cinda awali ghaswatin ghasaahaa man is- man istakhlafa arasuulu sala allahu calayhi wasalama cala almadiinati cinda awali ghaswatin ghasaahaa waan filayaa majmuucada shabeellaha dhexe inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah
marka jawaabteeda haddaan isku dayno waa sacad ibni cubaada
mar kale ku celiya
jawaabta haddaan isku dayno waa sacad ibni cubaada
haddaba su-aashii la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe jawaabta ay bixiyeen guddigan ku celinaa insha allahu tacaala yaal ustaad abu ibraahim
su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe oo ahayd su-aashoodii labaad ambatiyoodii ugu dambeysay macnaheeguna uu ahaa ee nebigu sala allahu caleyhi wasalam markii uu duulay dagaalkiisii khaswadiisii ugu horreysay magaalada madiine ayuu uga tegey sacad bin cubaada waa jawaab sax ah sidaasi daraaddeed majmuucada shabeellaha dhexe waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe markanna waxaan soo gelin doonaa insha allahu tacaala majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe الإله أن يكون معملا والمرء طول عمره مع شيخ أملا والمرء طول عمره مع شيخ أملا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنهدي دوما أولا لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعلا لننطلق إلى العلا لنهدي دوما waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan markan kusii dhowaanaynaa insha allahu tacaala waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe mar kale assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu soo dhowaada
wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waa dhow
haye jubbada dhexe iyo su-aashiina ugu dambeysay
majmuucada jubbada dhexe mar kale sidee noo maqashaan
si fiican iyo su-aashiina ugu dambeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aashiina ugu dambeysa waxay leedahay shaaraka fii beycati alcaqabati athaaniya ithnaani min alawsi faman kaana shaaraka fii beycati alcaqabati athaaniyati ithnaani min alawsi faman kaana waan filayaa inaad garateen waad kasoo jawaab celin doontaan insha allah majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah
dayno waa sayid ibni xudayr ibni simaak iyo sacad binu khaysamah bin alxaris
mar kale ku celiya
sayid binu xudayr binu simaak sacad binu khaysamah bin alxaris
waa hagaag dhegeystayaal haddaba su-aashii la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe jawaabta ay bixiyeen guddigan ku celinaa insha allahu tacaala alustaad abu ibraahim
su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo ahayd su-aashoodii ugu dambeysay waxaa jiray laba nin oo shaara oo shaarikay beyca beycadii labaad beycadii labaad ee alcaqaba thaaniya labadaa nin magacyadooda la weydiiyey sacad binu khaythama iyo usayd binu xudar ay ku jawaabeen waa jawaab sax ah
sidaasi daraaddeed majmuucada jubbada dhexe waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe markanna waxaan soo qaban doonaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay
وصلاكم انظروا لنحلة تكبر دوما ثقلا ثم انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنبات ونحلة أقسمتا أن تعملا انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنبات ونحلة أقسمتا أن تعملا ولم يحل waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مولانا ay mucaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay
assalaamu calaykum majmuucada baay sidee noo maqashaan
وعليكم السلام شوف يا عالم المغلة
haye su-aashiina ugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha idinkugu dambaysa waxay leedahay bacda bayca bacda baycati alcaqabati athaaniya bacatha arasuulu sala allahu calayhi wasalama mucallimayni ila almadiinati faman kaana wacalaa man nazala bacda baycati alcaqabati athaaniya بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معلمين إلى المدينة فمن كان وعلى من نزل وان في ليا إناد قراتين واتكسو جواب علين دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay jawaabta
جوابته هو موسى بن عمير يا عبد الله بن ام مكتوم وحيكتبون على اسعد بن زراره
mar kale ku celiya
لو صحابي ومصعب بن عمير يا عبد الله بن ام مكتوم وحيكتبون على اسعد بن زراره
لننطلق إلى العلا إلى العلا لنبتدئ من أولا من
waa hagaag dhegeystayaal su-aashii la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay jawaabtay bixin guddigan ku celinaa insha allah tacala yaal ustaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga abaay oo ahayd su-aashoodii labaad macnaheeguna uu ahaa nebigu sala allahu caleyhi wasalam wuxuu diray magaalada madiine wuxuu diray ee, baycatulcaqaba thaaniya kadib laba mucallin waxaa la isweydiiyey markaas labadaa macalin la diray iyo markii ay madiine tegeen qofkii ay ku degeen ama saxaabigii ay ku degeen waa muscab bin cumayr iyo ibnu maktuum ascad binu zuraara zuraara ayay ku degeen waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed majmuucada baay waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay markanna waxaan soo gelin doonaa insha allah tacala qadka majmuucada shanaad ee ugu dambeysa waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud
لننطلق لننطلق إلى العلا لنهدي دوما أولا لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعرا لننطلق إلى العلا لنهدي دوما أولا لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعرا
waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولونا majmuucada galgaduud mar kale sidee noo maqashaan
ونكس haye su-aashiina ugu dambeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha idinkugu dambeysa waxay leedahay limaada qalla cadadu rijaali l awsi can cadadi alkhasraji fii macrakati badrin wa in kaanuu ashadda minhum wa asbara cinda alliqaa limaada qalla cadadu rijaali l awsi can cadadi alkhasraji fii macrakati badrin wa in kaanuu ashadda minhum wa asbara cinda alliqaa waan filayaa inaad garateen oo aad kasoo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud jawaabta
لأن منازلهم كانت في عوالي المدينة
marka فلما ندبوا للخروج
mar kale socoda فيسر ذلك على الخروج لقرب منازلهم
mar kale ku celiya
لأن منازلهم كانت في عوالي المدينة فلما ندبوا للخروج فيسر ذلك على الخزرج لقرب منازلهم
أي قلب ضمه الصدق بشوق أي هم ينجلي عند شروق أي حزن يتوارى يتلاشى يتولى عند إيماض البروق إنه القلب لننطلق إلى العلا
waa hagaag dhegeystayaal su-aashii la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud jawaabtay bixiyeen guddigan ku celinaa insha allah tacala yaa ustaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo ahayd su-aashoodii ugu dambeysay islamarkaana caawa barnaamijkeena ugu dambeysa sidaan filaya soo saas waxaa taa su-aashaas macnaheegu oo ahaa sababta ay uga yaraadeen aws ay khasraj uga yaraadeen dagaalkii beder iyadoo la ogyahay inay ka sabir badan yihiin marka dagaalka wakhtigiisa la joogo waxay ku jawaabeen in guryahoogu ay u dhowaayeen jawaabtaasi waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed majmuucada galgaduud waxa ay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud ينشروا معارفا ينشروا فضائلا وأظهروا تفوقا واشتهروا بين الملا فكل من سار بجد وصلاة انظروا لنملة تدفع دوما ثقلا ثم انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنبات ونحلة أقسمتا أن تعملا انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنبات ونحلة أقسمتا أن تعملا لم يحل لنا بأن نكسب من أهلنا
waa hagaag dhegeystayaal guntii iyo gebagabadii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay intaanan soo gabagabeyn ugu horeen su-aalihii xagga tartamayaasha ka soo noqda aan kusoo dhoweeyo al ustaad abu ibraahim jasaak allahu khayran bashiirow waxaa nagu soo laabtay keliya laba su-aalood een, wilaayada islaamiga ee galgaduud tartamayaashooda su-aashii ugu horreysay oo wakhtigu uu ka dhacay een, oo ahayd in ay sheegaan saddex ka mid a cibaaraadka selafku ay ku tacriifiyaan iimaanka marka iyagoo bilaabay ayuu wakhtigu ka dhacay marka waxaan kusoo dhaweynayaa abu maxamed inuu bal cibaaraadkaas saddexda unoo kormaray insha allah wixii kale ku darayaan insha allah
cibaaraadka waa saas sheegtay waqtigaa ka dhacay wayna badan yihiin waxaa ka sugnaatay selafka qowlun wacamal qowlun wacamalun waniyatun qowlun wacamalun waniyatun waitibaacu sunna qowlun billisaani واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح een way badan tahay marka saddex haddii sheeg fiicnaan lahayd laakiin waqtigaa ka dhacay taas marka waa su-aashaas galgudud Een, waxaan ku daraynaa marka shabeellada dhexe su-aasha la weydiiyey ayaa waxay ahayd een, ahlu sunnati waljamaaca وسط في باب أفعال الله بين فرقتين من فرق الضلال مركب هيكون جوابين الجبرية والمعتزلة مركا المعتزلة ده أصلا واحد لو يقان القدرية وي- الفرق ويقان مالتي ويقان عفوا إيه، العلماء كشغيسة كنت تخصصتي إيه، الفرقة مركا قدرية ده هذا مقعان دنبابا وحكول عهيا معتزلة ده hadday dhihi lahaayeen bayna aljabriya walqadariyana isla nihaayada saan u bihaan lahayd marka iyadana insha allah taala waa la caadi loo masan karaa jazaaka allahu khayran een hal su-aal ay noo dhiman oo ahayd su-aashii koowaad ee tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay waxay ahayd murjicadu waa shan ka- ee, shan daa'ifo oo mashhuura afar ka mida sheegaa la dhahay minhaa arbacatun famaa hiya marka balansiiyo markaa sheekh saylic insha allah
Een, bismillah Ee, walaalaha majmuucada baay ee, su-aashii koowaad oo ku saabsanayd firaqulmurji'a ee shan dawaa'if inay yihiin een, afar oo kuwa mashhuurka sheeg een, sida ay ka jawaabeen ay jawaabta ay u sheegeen qeybaha ay sheegeen murji'adu way ka mid yihiin inkastoo kuwa mashhuurka aan ahayn haddana ee, afartii laga rabay ma aysan wada sheegin laakiin firaqulmurji'a hadda mashhuurka markii la yidhaahdo waa jahmiyada iyo ashaacirada iyo maaturidiyada iyo murji'atulfuqahaa ayaa mashhuurka hadda ku dhacaya toodii haddii la raaci lahaana waxa waye afartii la rabay ma dhammaystirnayn way kama- way kala maqnaayeen nacam jazaaka allahu khayran waa hagaag dhegaystayaal inta aanan soo gebagabayn barnaamijka aan soo dhoweeyo walaalka mucaad shanta majmuuco ee wilaayaadka islaamiga ee gedo galgaduud shabeellada dhexe jubbada dhexe iyo wilaayada islaamiga ee baay darajooyinka ay caawa keensadeen ay mucaad aadaad u mahadsantahay walaalka haddii aan ku horeyno majmuucada ugu horeysa ee barnaamijka na- nasiibka u yeelatay in lagu daafuro waxaa la weydiiyey ilaa iyo laba su-aalood waxay si saxa kaga jawaabeen dhammaan su-aalihii la weydiiyey waxayna ku heleen labaatan darajo majmuucada labaad majmuucada labaad waa shabeellaha dhexe iyana si la mid ah waxaa la weydiiyey ilaa iyo laba su-aalood waxayna si saxa kaga jawaabeen dhammaan su-aalihii la weydiiyey waxayna ku heleen labaatan darajo majmuucada saddexaad majmuucada saddexaad oo ah majmuucada jubbada dhexe ayaa iyana dhankeeda la weydiiyey ilaa iyo laba su-aalood waxayna si saxa kaga jawaabeen dhammaan su-aalihii la weydiiyey waxayna ku heleen labaatan darajo majmuucada afraad majmuucada afaraad waa majmuucada baay su-aasheedii ugu horreysay ayaa soo hareer martay waxayna si saxa kaga jawaabtay su-aasheedii labaad waxayna sidaasi ku heshay toban darajo si la mid ah majmuucada ugu dambeysa ee shanaad waa majmuucada galgaduud waxaana soo hareer martay su-aashoodii koowaad waxayna hal ee, waxayna si saxa kaga jawaabeen su-aashoodii labaad waxayna sidaasi ku heleen toban darajo hal mar noo gudno haddii aan soo dul maro majmuucaadka gado iyo shabeellaha dhexe iyo jubbada dhexe waxay caawa la yimaadeen min labaatan darajo halka majmuucaadka baay iyo galgaduud ay caawa la yimaadeen min toban darajo waan filayaa in tartamayaasha iyo dhegaystayaasha meel gaar ay ku qorteen insha allahu tacaala mar kale habeen dambe waxaa miiska iyo mikrofoonka andalus ku tartami doona insha allahu tacaala lixda majmuuco ee ku jira alif kuwaasoo kale ah wilayaadka islaamiga banaadir shabeellada hoose jubbada hoose bakool hiiraan iyo wilaayada islaamiga ah ee mudug allah subxaanahu wa tacaala ayaan u mahad celinaynaa nuu suurtageliyey diyaarinta iyo tebinta barnaamijkan sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa dhammaan tartamayaasha ka qaybgalaya barnaamijka tartan aqooneedka iyo dhegaystayaashiina naga dhegaysanaya wilaayaadka islaamiga dalkaas si gaar ah iyo xarumaha idaacadda alfurqaan iyo dhegaystayaasha nagala socda aaladdan internetka ku leenahay guud ahaanna barnaamijkii waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
بين قلوبنا ونورنا بما متعنا نطلب العلوم نقتدي بما مشاعنا لنطلب العلوم نقتدي بما مشاعنا